أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaanu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andalus duhurnimada tan uu doorkaroon xasuuq dhaliyey barakaca kumanaan qoys oo ka dhacay gobolka oromiya ee dalka itoobiya dagaal u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah oo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka oo sheegtay in taliska africom loo dhisay sidii uu u difaaci lahaa bulshooyinka kiristanka ah ee ku nool qaaradda afrika murtad gurguurta oo ugu hanjabay shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho in maalmaha soo socda uu xoog uga qaadi doono lacago baad ah oo hor leh oo ay ku soo rogeen kulan wadatashi ah oo u dhexeeya beesha habargadir oo ku soo gabagaboobay degmada jawlo ee wilaayada mudug wilaayada baay oo diya u kala qaaday laba beelood oo walaalo ah oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo dowra diinaya u soo gebagabeeyey ducaadda iyo maamulada deegaanada hoostaga degmadaasi بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa duhurnimo talaado ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhurnimo oo faahfaahsan xasuuq dhaliyey barakaca kumanaan qoys ayaa ka dhacay gobolka oromiya ee dalka itoobiya nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya in ka badan toban qof ayaa lagu dilay kumanaan kalena waa ay ku barakaceen kadib markii weerar ka dhashay iskudhac qowmiyadaha maxaarada ee oromada uu ka dhacay deegaan hoostaga magaalada jima ee gobolka oromiya sida dad ku nool deegaanka weerarku ka dhacay ay u xaqiijeen warbaahinta dalkaasi rabshadahan ugu dambeeyey ayaa bilowday kadib markii la dilay ganacsade lagu magacaabi jiray zaakir cali oo ku sugnaa deegaanka lagu magacaabo bore kabele ee gobolka oromiya zaakir oo ka shaqaynayay ganacsiga bunka ayaa la sheegay in la siiyey dhul sida qowmiyadda maxaaradu sheegeen in laga qaaday ku dhowaad laba boqol oo beeraley ah taasoo keentay in maleeshiyaad maxaaraha ay dilaan ganacsadahan dilka zaakir cali ayaa loo aanaynayaa inuu sabab u noqday in dhallinyaro hubaysan oo loo badinayo inay oroman yihiin ay weeraraan dad u dhashay qowmiyadda maxaarada iyagoo dilay tobanaan qof gubayna guryo badan iyo hanti kale sida ay dad goobjoogyaal ah u sheegeen warbaahinta dalkaasi qaar ka mid ah dadka deegaanka ee ka badbaaday weeraradan ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ee dowladda ay goobta joogeen balse aysan wax tillaabaha qaadin si ay u joojiyaan xasuuqa iyo gubista guryaha mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa warbaahinta ku yidhi sidee bay u aamusi karaan iyadoo guryo la gubay haddii ay yihiin hay-adaha ammaanka ee saxda ah ma aamusnaan lahaayeen arrintan ayaa shaki weyn gelisay doorka dowladda ee la xidhiira badbaadinta dadka rayidka ah weerarkan ayaa ku soo aadaya iyadoo weli uu socdo dagaal ba-an oo u dhexeeya dowladda uu maamulo abey axmed iyo jabhado ay u badan yihiin qowmiyadaha maxaarada dowla deegaanka oromiya ayaa dhacdadan ku tilmaantay shil iyadoo aan bixin wax faahfaahin oo ku saabsan khasaaraha dhabta ah iyo cidda ka dambaysay weerarka siday qoreen warbaahinta ku hadasha afka maxaariga dhacdooyin noocan oo kale ah ayaa ku soo laalaabtay gobolka oromiya iyagoo ku eedeeyey in maamulka oromiya uu qayb ka yahay waxay ugu yeereen xasuuqa loo geysanayo dadka u dhashay qowmiyadda maxaarada ee ku nool gobolka oromiya mahadsanid abuusheyba dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe duleedka degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe waxaa maanta ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta dagaalada maanta ayaa lagu jebiyey murtadiinta waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaaladaasi dhanka kale wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshaadka murtadiinta ee degmada waajid oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada bakool ciidamada mujaahidiinta ayaa dhowr jiho ka weeraray saldhigga waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlayay deegaano ka fogfog degmada waajid dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa sheegtay in taliska africom loo dhisay sidii uu u difaaci lahaa bulshooyinka kiristanka ah ee ku dhaqan qaaradda afrika faysal soomaali ayaa warbixinta warkan inoo haya bishii oktoobar sannadii laba kun iyo toddobo wakhti hadda laga joogo toddobiyo toban sanno afar bilood laba isbuuc iyo laba maalmood ayaa la aasaasay taliska ciidamada maraykanka qaaradda afrika ee loo soo gaabiyo africom aasaasidda taliskan waxaa lagu soo beegay bila yar ka hor markii ay ciidamada dowladda xabashida itoobiya duulaanka gardarada ku soo galeen soomaaliya ayna dalka oo dhan qabsadeen gees ka gees george w bush madaxweynihii dowladda saliibiyadda maraykanka ee xilligaasi ayaa taliskan si gaara u diyaariyey isagoo u doortay in uu taliska hagidda howlgallada ka samaysto magaalada stuud waddanka jarmalka dalka jabuutina uu noqdo halka laga qaado weerarada tooska ah iyo kuwa aan tooska ahayn ee ka dhanka ah muslimiinta soomaaliya africom ujeedkeeda ugu weyn waxa uu yahay sidii loola dagaalami lahaa muslimiinta qaaradda afrika sidoo kale wuxuu kaalin weyn ka qaadanayaa ilaalinta mujtamacaadka iyo bulshooyinka saliibiyiinta geeska qaaradda afrika taliskan oo maraykanka uu sheego inuu ku wajahayo khataraha waxaa loogu yeedho argagixisada oo loola jeeda muslimiinta haddana kama marna galaangalka awoodeed ee ameerikaanka kala dhexeeya quwadaha kale ee loolanka kula jira sida shiinaha oo isna saldhig weyn ku leh dalka jabuuti duqaymaha laayaanka ah ee diyaaradaha dagaalka maraykanka ay ka geysanayaan dalkan muslimka ee soomaaliya ayaa laga soo agaasimaa waddanka jabuuti oo uu ku yaal saldhigga ugu weyn ee ciidanka ameerikaanka ah ay ku leeyihiin qaaradda afrika toddobiyo toban sanno ka hor markii dhidibada loo taagay africom waxaa lala lamaaniyey howlgalka kufaarta ee loo yaqaano amisom balse hadda la huwiyey shaatiga ee yusom isku soo beegidda taliska africom duulaankii ciidanka xabashida itoobiya iyo imaanshiyihii ciidamada burundi iyo yuganda ayaa ahaa isku xir weyn oo uu maraykanku samaynayay hadda oo ku dhowaad labaatan sannadood laga joogo dhisidii taliska africom ayuu wasiirka cusub ee difaaca maraykanka markii ugu horraysay ka shanqariyey ujeedka ugu muhiimsan ee loo dhisay ciidamadan bete hegseth oo ah wasiir xagjir nasraani ah ayaa sheegay in afrika ay tahay goob dagaal oo muhiim ah oo ay isku hayaan xoogagga jihaadiga ah iyo dadyowga kirishtaanka ah ee ku nool qaaraddaasi sidaa daraaddeedna aysan oggolaan karin isbeddel dhanka maamulka ah oo ku yimaada geeska qaaradda afrika wasiirka difaaca maraykanka oo saraakiisha africom kula hadlayey waddanka jarmalka ayaa muujiyey inaysan raalli ka ahayn in bariga afrika uu noqdo meel uu islaamku mar kale xukumo hadalkan oo bannaanka soo dhigaya waxa uu salka ku hayo loolanka faca weyn ee ka socda mandiqadda hegseth ayaa sidoo kale sheegay in dadka kirishtaanka ah ee ku nool qaaradda afrika ay muddo dheer la kulmayeen dhibaatooyin joogto ah balse hadda la joogo xilligii la xoojin lahaa difaaca dadkaasi
kaasi waa howlgal si weyn u mudan in la maalgeliyo afrika waxay safka hore uga jirtaa dagaal ay kooxaha islaamiyiinta la gelayaan bulshooyinka masiixiga ah ee cadaadiska kala kulmaya argagixisada kuwaasoo la iska indhatirayay muddo aada u dheer
dhinaca kale maamulka trump ayaa xaqiijiyey inuu dib u eegis ku samaynayo joogitaanka ciidamada maraykanka ee soomaaliya balse wasiirka cusub ee difaaca ayaa sheegay inuu dhegaysanayo talooyinka taliyaasha ka howlgala gudaha soomaaliya si loo go'aamiyo qaabka ugu habboon ee loo wajihi karo dagaalka ka dhanka ah waxa uu ugu yeedhay argagixisada oo uu la jeedo mujaahidiinta al-shabaab wasiirka amerikaanka ah ayaa carabka ku adkeeyey inay awood u leeyihiin la dagaalanka mujaahidiinta iyadoo uusan hal askari ka joogin ciidda soomaaliya taas oo ula jeedo inay suuragal tahay dhaqangelinta qaraarkii uu taraamp qaatay sannaddii laba kun iyo labaatan kolkaas oo ciidamada amerikaanka ah uu ka saaray soomaaliya Thanks for coming, Chair Tom, for us today, for all of our- your guidance and your direction going forward, and those who don't come past.
madaxweyne donald trump wuxuu si cad u sheegay in aynan rabin in ciidamo amerikaan ah loo kala diro adduunka oo dhan halka aan si waxtar leh meelo fog uga fulin karno howlgallada la dagaalanka argagixisada iyadoo aanay ciidamo goobta dagaalka naga joogin taasi waa waxaan annagu doorbidayno laakiin waxaan dib u eegi doonnaa joogitaanka ciidankeena ee dalka soomaaliya and also Iraq, and even down on the great continent of Africa. You know, we lost hope, hope.
dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa qarash dhowr bilyan oo dollar ah ku bixisay duulaanka saliibiga ah ee ay ka waddo soomaaliya ilaa iyo haddana ma xaqiijin guul la taaban karo oo ah inay wiiqaan awoodda mujaahidiinta ama ay dalka oo dhan u gacangeliyaan maamulada dabadhilifyada ah ee faafiya waxa loogu yeero dimuqraadiyadda gabagabadii dabayshu waxay u socotaa xaggii ay ka iman lahayd xaaladda ayaana ku adag cadowga jinsiyadaha kala duwan ee duulaanka qaawan ku soo qaaday diinta dadka iyo dalkan soomaaliyeed ee muslimka ah mahadsanid faysal murtad gurguurte ayaa u hanjabay shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho in maalmaha soo socda uu xoog uga qaadi doono lacaga baad ah oo hor leh oo ay ku soo rogeen bashiir muxiidiin abo eeman ayaa warbixinta warkan inoo hayaa muqdisho xilli shacabka ku dhaqan caasimadda ayay weelala sii daalaadhacayaan xadgudubyada kaga imaanaya kooxda riddada bilihii lasoo dhaafna ay ku sii kordheen lacagaha baadda ee laga qaadayo ganacsatada reer muqdisho ayaa waxaa mar kale hoggaanka riddada u jeediyey hadal hanjabaad ah murtad xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeediyey kulan ka dhaca magaalada muqdisho ayuu sheegay in toddobaadyada soo socda ee kooxda riddada shacabka muqdisho xoogga uga qaadi doonto lacago uu ku tilmaamay canshuur taasoo ah mid baad ah oo dadka lagu boobayo wuxuu ku hanjabay in dowladdiisa riddada ay la dagaali doonto ciddii diidda lacagahaasi baadda ah ee lagu soo rogay dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay cashuurta ha la bixiyo sitimaanada soo socdaa weliba dowladdu kambeyn oo cashuurta dadka lagu bixinayay qaaday iyo muxuu ahay eh, dhaqangelin leh hebel iyo dowladdii ama heblaayo iyo dowladdii waa is haystaan maxay isku haystaan cashuur waxaan rabaa dadka soomaalida ha ogaano qofkaas waa dowladdu waa ka gardaranya wax kaloo badanaa jiri karo dowladda uga gardaranta oo iman karo laakiin markay timaado cashuurti ma dhiibin qofkaa gardaran mar walba qofkaa gardaran dhinaca kale xasan guurguurte ayaa siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dowladdiisa ku tilmaamay niman waalan oo u baahan in la daweeyo qaarkoodna uu ku sifeeyey inuu miirka ka tago marka ay mikrofoonka soo hor istaagaan oo waxa ay doonaan ay sheegaan wuxuu ku sheegay dhaliilaha mucaaradka ka imaanaya inay tahay mid ceebeen iyo caay ah oo isaga loo jeedinayo ninka marka jidka la taagan xumaha soomaaliya inuu jidka ka sheego waa hoognay waa baqnay intaad duntay balaayaa inta ka soo butaaci rabto albaabadaa naaraa ka soo furmaysa hebelne albaabkii naartuu rabaa inuu furo war hayey war ha la qabtaay war ha laga dhacay meel ay caqli ay ku san tahay ama ay ay wax ku leedahay ama wax ku dhalaysa qofkuna siisaba inuu waa run siyaasaddu isrixriixay leedahay isjijiid waa leedahay mar marka qaarkood dadkana dabeecada ilaahay uma qof walba leeyaho qofaa baahalkan hadduu soo qaato uu meeshan soo istaago dareenkaa ka tegaayo wixii oo la qari lahaayo markii bannaanka joogo inuu qariyo ay ku jirtay oo baalkan muguu soo hor istaago horta un- aanu qari karaynoo ka imaanaysa marka dadkaas xoogaha waxaan leeyahay psychological counseling waxbay u baahan yihiine hal- hal la daaweeyaan leenahay haddii hal yidhaahdo hadalka guurguurtay wuxuu imaanayaa xilli ay sii korortay mucaaradada xooggan oo ay la kulmayso kooxda riddada ee xasan guurguurte iyadoona maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho ay ka dhacayeen kulamo ay yeelanayeen siyaasiyiinta mucaaradka iyagoona soo saaray war saxaafadeedyo lagu dhaliilayay kooxda riddada ee xasan sheekh maxamuud kulan wadatashi ah oo u dhexeeya beesha habargidir ayaa ku soo gabagaboobay degmada jawlo ee wilaayada mudug cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya xasanow hawada baana waa lagu hongoobaa wixii aad hamaydeen laway horudhacoodii wixii aad hamaydeen laway horudhacoodii huuraalayaashii kufriga hadalkan gaarsiiye in shabaab hawadii kaa xidheen hoos isagu sheega rabbi baa u hiiliyey xaqay nala hor joogeendheh hub iyo maal waxaan haystay waa naga hoggaansheendheh ciidankiina halaag baa ku dhacay jab iyo hayhaaddheh haadaan madow bay galeen hog iyo booraandheh haad iyo waraabaha ku cuna hilin abaareeddheh haadunkii ka soo haray haddaa la igu haystaadheh sidaasaan habheeb ugu jirnaa hadima ceebaaddheh anna aan haraad iyo darxumo shirkan ay yeesheen waxgaradka beesha habargidir ayaa waxaa looga arrinsanayey sidii beesha madarkiciis ay iskaga difaaci lahayd maleeshiyaadka gaaloraacyada ee dhibaatada ku haya dadka muslimiinta ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ee mudug waxgaradka beesha madarkicis ayaa isku raacay difaacidda kitaabka allah sharafta dadka ku abtirsada ee ka soo jeeda beesha habargidir iyo dhammaan ummadda muslimiinta iyagoo kaashanaya allah iyo mujaahidiinta xaqudirirka ee ka jihaada furimaha kala duwan ee wilaayada islaamiga ee mudug shirkan ayaa waxaa soo xaadiray waxgarad ka kala yimid qaar ka mid ah deegaanada iyo degmooyinka ay degta beesha habargidir nuqabada beesha ayaa baaq toobadkeena u diray maleeshiyaadka uu marin habaabiyey murtad xasan gurgurte kuwaas oo loogu yeero macuusleyda iyo haddii ay ahaan lahaayeen kuwa kale waxaan idin leenaha nafta xumoo tiina ilaashada waa idin baaqaynaa kuwii hore uu jira waxaan leenaha ka soo bax kuwa hadda markaan nin kale wax loo gunguntaayo macawisaha oo cari gedida loosoo gadaayo macawisyada loogu magacaabayana waxaan idin leenaha ilaah idin abuuro ka baqa haddaad diidaan soo maaha waxaad mari doontaa meesha kuwa idinka horreeye mareen dadka dhalay dadkaa oo dadka noocaa soo daysanaya ee markii mid lagu dhago jeegada la qabto mujaahidiintu qabtaan dhahaya hadee hebel iyo hadda oday ka ahay hebela oday ka ahay weer hebeloo wiilaa lala tegey hadda cishada markaan gacanteeda ku jiraan cishada haddaan ilaahay kitaabkiisa aadna wax ku tarayn nabadgeliye haddaad nabadgeli weydaanna adinkoon kitaabka waxba ka bedeli karin aad xabad xabad u laan doontaa insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay gacmaha mujaahidiinta idinku cadaabo ta loo soo geliyey mara barabaraale la yidhi waxaad tihiin gorgor ama waxaad tihiin goodir ama dabagaalle ama haram cas wax ka jira lama ah magacyada la idin soo bixinayaana magacyada aad ku kadsoomaysaan waaye waxaa idinka soo horreeya haddaad ninka la yidhaha gorgor tihiin iyo haddaad dabagaalo tihiinba libaaxa idinka soo horreya insha allahu tacaala marka gaalada waxaan u sheegaynaa iyo murtadiintooda iyo macawisleydooda oo aan sugaynaa dagaalkiina soo dhowaada inaan leenahay ilaahayna wuxuu idinku halaagi doonaa gacmaha mujaahidiinta haddaadna soo aadaanna waxaad nagala kulmi doontaan de dad dulmi ku socda wixii ay la kulmi jireenaad nagala kulmi doontaan af iyo aadin waxba idiin reeban mayno adduunyada aakhiro waaba ku kala tagnaya adduunyadana waxa weeye waxaad nagala kulmi doontaan halaag dhagarta iyo khayaanada laydiin maleegayo oon idinkaga digayno aad diidaan inaad ka digtoonaataan habargidir gobollada dhexe degan ninkaa dhagartiisa inay ka waantoobaan haddii ay ka waantoobi waayaanna deegaanka iyo dalka aan leenahay inaysan kusoo kusoo degdegin soo aadin haddayna soo aadaanna inaan gacanta isula tegayno oo aan maxnaha waxba aanna isu reebanayna u sheegaynaa intaas waa baaqa aan u jeedinayo beelweynta habargidir waaliga wilaayada mudug sheekh xasan abu xamsa ayaa uga mahadceliyey waxgaradka beesha habargidir iyo abaabulkooda alxamdulilahi rabbilcaalamiin allah tabaaraka watacaala aan mahadcelinaynaa humma waan mahadcelinaynaa beelooyinta madarkicis raab garashadooda iyo gurmadkooda ay u sameeyeen diinkooda iyo dad cirdigooda iyo sharafkooda garashadooda ay ku difaacanayaan walaalahooda mujaahidiintana ay ku garab siinayaan waa soo dhoweynaynaa waana bogaadinaynaa waana hambalyaynaynaa shirkeennii noo soo socday na insha allahu tacaala halkaanaan ku gebagabaysanaynaa biidni illaahi tacaala kolley maanta meel dhex oo la taagnaadaa ma jirto annaga waxaana laga rabo asbaab uun baana laga rabaa guushu ilahay gacantiisa ku jirtaa insha allahu tacaala aniga waxaa ii muuqdo muslimku inuu guulaystay aa ii muuqato calaamaadkeeduna waa muuqdaa gaalo waa jabtay horta intaa ogaada hoosta ka xariiqa ilaah baana nooga filan allah baa nooga filan kuwa doqomada ah ee owrka ugaareeda ee annaga naga dhashay fursaddan anoo ka faa'iidaysanaya waxaan leeyahay war ilaahay u toobad keena oradayaashiina baaqooda dhegaysta allah u toobad keena moorada eeyaadood gasheen ka soo baxa waa soo dhoweynaynaa go'aamada aad qaadateen garabkiinaan nahay sida aad duubka u xirateen oo annagana hore noogu xirraay waana iskaashanaynaa insha allahu tacaala waxaa noo ballana diinteenna iyo cirdigeenna iyo sharafkeenna iyo deegaankeenna inaanan oggolaanin dullaal nacas ahoo annaga nagu abtirsada inuusan qolo kale ka gedin inuusan dullaal ka noqon oon ka difaacanno sida go'aamadaba aad ku soo saarteen taasaa noo ballama bulshada muslimiinta iyo mujaahidiintooda oo isku duuban ayaa mar kasta waxay ka hortagaan makriga maleeshiyaadka kabaqaadka u ah gaalada caalamka gedgeduudka waa beri markii galangal soo yaaca waxaan cadowga goobta fadhiyo gabangabaynaaba kumanyaal gaboodale waxaan gowrac kala boodnay oon gaadiid wixii meesha yiil gacanta saarnaaba insha allaahu guusheenniyoo geyfan baa imane intaasaan ku soo gaabiye cadowga gaarsiiya u gudbiya go'aankeena waa goonida caqiidaah gacan taagta waa gaal qurmiya gooni ugu sheega wilaayadda islaamiga ah ee baay ayaa diyo u kala qaaday laba beelood oo walaalo ah oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya munaasabadan oo ahayd mid si heersare ah loo soo agaasimay islamarkaana lagu wareejinayay boqol neef oo geel ah oo diyo ah waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socotay wilaayada islaamiga ee baay nabadoono ugaasiye culumowdiin iyo marti sharaf kale waxay munaasabado ka dhacday duleedka deegaanka iidaale ee dhacaduleedka magaalada baydhabo waxaana lagu wareejinayay boqol neef oo geel lah oo diyo ah oo loo xukumay mid ka mid a jufooyinka beesha yantaar labada nin ee isdishay ayaa labadaba ka dhashay beelweynta yantaar oo ka mid a beelaha muslimiinta ee dega wilaayada islaamiga ee baay ninka wax dilay oo lagu magacaabo macalin ismaaciil ayaa si bareera waxa uu dilay nin kale oo lagu magacaabi jiray allaha u naxariistee maxamed nuur maxamed daahir oo ahaa nin dhallinyaro ah maxkamadda shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa macalin ismaaciil markii hore ku xukuntay xukun dil qisaas ah balse markii xukunka uu dhacay kadib ayaa qof ka mid a dadkii weliyadamka ahaa uu ka laabtay khisaastii isagoo diyo doortay sidaa ayayna mar kale maxkamadda ku xukuntay boqol neef oo diyo oo geel ah munaasabadii geelan diyada ah lagu wareejinaya waxaa ka hadlay martisharaf kala duwan ugu horreyn mid ka mid a culummada deegaanka ayaa kelimad tawciye ah goobta ka jeediyey maydana jasaakum allahu khayran allena tankadaad muslimiinta ma in sheegee dhammaan ilaahay in laku obsado lis ilaaliye ficilkan oo kale lisku ilaaliye ilaahayna may ku magangalaana ini hata ku bacda idadhatiye haan haata waankanaagana taasa ilaahay subxaanahu watacaala walaak weydiyaana markaan maylana dadka inta ku ay dhammaantiyo maadaama xugun ilaahay maylonka dhiyaay diinta ilaahay walaa sheegdi laka shal qaadadaay dhammaan maylanaaha kulunku allani cafi kulunku intaga kulungni ilaahayni cafi ilaahay subxaanahu watacaala sidana tanka kulungni jannatulfirdows allani jeey sidana tankan kulungni jannatulfirdows allani jeey jazaakum allahu khayran dadkaa ku qiib qaadadi dadkii daawashankooy dhammaan maylana maasintin saanti hagaadan ajarala siinku sii ugaaska beesha yantaar ee wilaayada islaamiga ee baay ugaas cabdirasaaq macalin xasan ayaa dhankiisa kelimad dardaaran u badan munaasabadda ka jeediyey lang muslum alla dilo oo camdana lindilo sida hayti ini may waa qisaas i hayti amase hayna dii amase cafiis intaas bayada la suubii karo qisaas la xukumi marka ini dadkii wala ku sugaaya xoola laku sugaayin isa wanaagsan ka dhiibaan lankii xoolaa sugaaya xaqi lahaayeen isun oo ixsaan isun wanaagsan ka qaado taasna iyadoo aayad alla subxaana watacaala ay sheegay ita dhammaan yoo suubiyaan jazaahumullahu khayran lana may dardaarama yihiin inay laisku ilaaliyo dhiiggii muslimka oo alla subxaana wa tacaala aan isku hadali rasuulshii ku hadali ee danwiin dembi weyn ah gaalnimada ka higto in iyada nis ilaaliyo khadaa iyo camdi lamadaba waliisheenow inay laisku ilaaliyo yaa ku dardaaramaana mid ka mid a nabadoonnada jufada wax dishay ayaa boqol neef oo geella ku wareejisay jufada wax laga dilay isagoona sheegay in si cadaalad ah maxkamadda ay xukunkan u riday bismillaahi raxmaaniraxiim akhyaaray ma inta ka wareejidin fadaane walaalkii lidilaay diidiitis boqolkii naf oo geelahaay macalin manuur macalin miday lankiile eraay maxmed nuur macalin miday lankiile eraay boqolkii naf oo luku fadaay beeshii gulaan luku fadaay ya wareeji fade anina beesha sawalan ha hareed sheeg maruura la ere mayka wareeji fadey beeshi ulyareed oo odagiina hasan huseen samadoon ee yaa ka wareeji fade may baa lahay wareejiyey diidii sheeg manuur maalan madey oo ah boqol neef oo geel ah oo ha wareejidii beesha ulaana ha wareejiyey samadoonka hareed sheeg manuur oo lahay wareeji anuu aha beeli ulyareed samadoonye oo ah hasan xuseen idriis gaalina laga doogni insha allahu shareeca islaamka laka xukumi xukunkeena waa qaadani unu iid unu inka faraxsanna maxkamadaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga ayaa fuliyo xukunno kala duwan oo sharci ah oo dadka muslimiinta ay ku kala badbaadeen ugu dambayntiina maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa dowla diini ah usoo gabagabeeyey ducaadda iyo macalimiinta deegaanada hoostaga degmadaasi cismaan axmed dhuubow ayaa warbixinta warkan inoo soo diyaariyey dowradan oo socotay muddo saddex bilood ah ayaa loo qabtay ducaada iyo maamulada in ka badan kow iyo toban deegaan oo hoostaga magaalada jilib maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa qabanqaabada iyo qabsoomidda dowrada lahaa taas oo muddada saddexda bilood ah ducaada iyo mas-uuliyiinta maamulada deegaanadu ay ku qaateen casharo kor loogu qaadayo aqoontooda diimeed iyo midda maamulka macallinkii mas-uulka ka ahaa dowrada ayaa ka warramaya waxyaabaha lagu qaatay dowrada laba iyo toban tuulo waxaa dowro ugu socotay ragga ducaadda ah iyo wulaadda tuulooyinkaas dowradaas oo la magac baxday muscab ibn cumayr shacayrkeedan uu yahay balligu anigu aaya dowradaas waxaa lagu baraday muddadaas saddexda bilood ahaa waxaa lagu akrinayay culama alwusuul waxaa kaloo lagu akrinayay dalaa'il hidayat almustafiid iyo sifatu salaati nebi sala allahu alayhi wasalam intaa waxaa dheereed muxaadaro iyo xoogaa la isku buraarujinayey maamulka iyo habka wada shaqeynta idaarada intaasi kadib qaar ka mid ah raggii ka faa'iidaystay dowrada muscab ibnu cumeer ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ee alandalus
mayane ducaadda tuulooyinka muddo saddex bilood iyo ninsu socdayti walbadan iyo ka faa'idni dowrada magaashana marka muscab ibnu cumeer yaa la dhehe
waxaa noo soo socotay mudda oo saddex bilood ah ayaa dowra ayaan ku jirnay idaa qumta markaadan istaagas marka ayuhal muslim ninka muslimka ohow ila salaati salaada markaadan istaagas fastaqbil ilkacbata kacbada qaabil xaytu meel oo kunta ada ahaatayba kacbada qaabil marka fi lfarali salaada faralka ah wanafli mid sunnada aba qaabil kacbada qaabil wahwa calankaas oo kacbada qaabilitaankeeda ah ruknun rukn way marka oo min arkaani salaada salaada arkaanteeda ka mid eh allatii taasoo marka laa salaata salaadan aan sacayna marka ilaa biha lityaani in ayada lalakooya mooyaan oo salaadan aan sacayna marka ما حقيقة التجويد لغة واصطلاحا التجويد لغة الاتيان بالجيد واصطلاحا علم يعرف به إعضاء كل حرف حقه ومستحقه من الصفات والمدود وغير ذلك كالترقيق والتفخيم ونحوهما إذا أتى القارئ بالاستعاذة والبسملة والصورة فكم وجها فيها فيها أربعة أوجه قدع الجميع ووصل البسملة بالصورة فقط ووصل الاستعاذة بالبسملة فقط ووصل الجميع dowradan ayaa qayb ka ah dowrahad loo qabto bulshada iyo mas-uuliyiinta maamulada deegaanada hoostaga degmada jilib iyo degmooyinka kale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe taas oo kor loogu qaadayo heerka aqooneed ee bulshada warkii duhurnimo akhyaarta aynu jecelnahayow waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu